العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل waxaan ku dhex jirnay abwaabtii adigu isku yar xigtay ee xagga korinta khaasatan hablaha iyo tarbiyadooda iyo bal markaa fadliga iyo umuuraha ay leedahay taas baa inoo socotay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala baabu man caala halaasa akhawaatin ay baabu fadli bayaani man caala halaasa akhawaatin wuxuu u baabaysan yahay bal fadliga uu leeyahay ruuxa saddex hablood oo ay walaalayiin koriya baabkii kaba horreeyeyna dee waa khaasatan waa banaadkii iyo hablihii uu lahaa korinteedii iyo wixii kuba tacalluqsanaa axaadiis jaanibkaasaan soo marray imika halkan waa akhawaadkii ruuxii dee waa la arkaa waqti aan waalidkiiba joogin oo isagii ay noqdeen ciyaalkiisii ay ka mid noqdeen isagii uu yahay kii rabaynayey korinayey ee caayilkooda ahaa bal fadligeedii buu baabkiisi yahay xadaثna cabdالعaزيiز بn cabdالlahi qala xadaثna cabdالعaزيiز بn mحamedi عan سhayl بn abi صاalحi عan سacيid بn cabdالرaحman بn mkmiri عan أyuba bn bashiri الmعaawiyi عن أبي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل bal kollay sanadadu way iska badnaanayaan casharkuna haddii dee mid mid loogu joogsadona ma soconayo lamana wada qabanayo saa haddii dhammaanba laga wada hadlo dadku saa kuma wada qabanayaan malaa duubidaasun mooyaane waxaan ku yar dadaali doonaa bal casharkiiba alalaqal saddex ruux inaan ka taabano maaha xadiidkee guud ahaan wax la dabdin kara markaa soo kooban barhkoodna way soo noqnoqon doonaan si uu casharkiina gees uba socdo jaanibkaasna bal khaasatan wixii loo sii baahan yahay aan laba ihmaalin oo bal matalan taas baan ku yar dadaali doonaa waayo haddii kale casharkii baa soconaya walow haatan imika wixii ka dambeeya subaxuu soo noqonayaa oo imika waxaan filayaa dee lixdan fadhiisan jirnay lix oo shan laan dib uga soo yar guuraynaa salaada shantiiyo barhka la geli doonaa welibana way socotaayo khalas ahan uu soconayaa maalin kasta waxaa la arkaa ama labadii saddexdii cishoba inay wax go-aan xagga waqtiga oo jaanibkaasna ay waxay noo soo yar kordhi doonaan marka xagga bal maanta waxaan sanadkan ka qabanayaa nin keliya waa ayub ibnu bashiir ilmucaawi baan kaba qabanaya labadaa hore ee in sheekha bukhaarina iyo ninkan kaleo daarawardi nin la yidhaahno waa nin kutubta dikrigiisa kuwa wada badan yahe suhayl ibn abi saalixa bal waxa weeye ninkan ayub ibnu bashiir bacdigood saxaabi bay ka dhigeen saa daraaddeed bay kutubta asxaabta ugu soo arooriyeen bal xataa xaaf ibnu xajar kitaabkiisan uu asxaabta rasuulka ilaahay kagaba hadlay alisaaba la yidhaaho ayuu kuba soo arooriyuu tarjamo ku leeye laakiin waa qismiga labaad waayo kitaabka afar qaybood buu ku salaysan yahay ama xaraf kastaba markuu hamsada joogo afar qaybood buu afar goor buu soo celiyaa afar qaybood bay noqdaan oo waxay kala xadidaan muxuu yahay ruuxani marka qismiga labaad ee kitaabka isaabana waxa weeyaan waa dadkii rasuulka ilaahay cahdigiisii dhashay khaasatan waa dad dee marka ama ansaar ha noqdeen ama muhaajiriin ee reer madiinaba ahaa ama dee dadkii kuba dhawaa laakiin si unu arki karayeyba oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee cahdigiisii dhasho marka waxay ka cabiraan aragti buu leeyahay aragtida waxay uga jeedaana madiine oo kale haddaan eegno asxaabtii rasuulka ilaahay rag iyo dumarba hadday ilmo uu dhasho rasuulka ilaahay bay u keeni jireen timir yar yax buu u calaalin jiray waa taxniigan sunno ah bal matalan markuu calaaliyo aad ugu jirciyuu dee afka uguba tufi jiray waxaa la arkaa in isaguuba magac bixiye laakiin waa u ducayn jirayoo taas baa loogu keeni jiray marka hadduu ilmihii roona aduu garasho iyo tamiis yeesho dee waaba kaa rasuulka ilaahay garanaya inuu soo gaadhay ama wax kaba maqlay haba yaraadee laakiin laakiin dadkaa yaryara ee aan tamiis lahayna saa rasuulka ilaahi un dee siday caadadoodu ahayd loo geyn jiray ayay ka cabiraan aragti buu leeyahy macnaa waa cahdigii rasuulka ilaahay buu dhashay ru'yadaas buu leeyahy xagga riwaayaadka taabiciintun buu laba mid yahaye sharafta ama miisada kale ayuu leeyahay bal haddaba ninkan waxaan leenahay waa nin saasee laakiin ficlan waa nin taabiciya marka geestaa la eego waana nin hiqa abu daa-uud iyo markay riwaayadiisa noqoto abu daa-uud iyo keyrkeena ama ay tawhiiqiyaan ama ay de taasi dhahaan marka bal waa nin saasoo ayub ibnu bashiir ibni sacd ibni nucmaan baa la yidhaha abu sulaymaan alansaari oo waa nin ansaara saasaan leenahay almucaawiyina nisbadu waa jirib ansaar ahaa oo bani mucaawiye la odhanayey bay nisbadu tahay almucaawiyi intaa wey bal sanadkan kan baan ka qabanaya walo saciid ibn cabdiraxmaanna malaa taabasho yar lahaa can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam qaala laa yakunu uma sugnaanayo liaxadin axad halaaثu banaatin saddex hablood oo ayde uu isagu dhalay oo dee tarbiyadooda iyo ta'diibkooda iyo dee korintooduba guud ahaan ay saaran tahay aw halaathu akhawaatin awd waa litanwiicba amase saddex hablooday walaala yihiin oo dee aabihii oon jireen ama dhintay isagii uu noqday ka mas-uulka ah xilkii fuulay iyagii korinaya saddex hablooday walaalayiin oo fa yuxsinu u samafalaya ilayhina iyagiibuu u samafalaya waa nafaqadoodii kiswadoodii ta'diibkoodii iyo tarbiyadoodii baabuu ugu samafalayaa oo si fiican buu usoo koriyey weeye hadday tahay dhaqaalayntii iyo hadday tarbiyadii iyo taa tahay ilaahay waaweynaanayaan oy dee ka maarmayaan hadduu ruux saasa uma sugnaanaysa ku ilaa oo la helo ruux saddex hablood oo ay walaalayiin ama uu dhalay meeshii ay jiraan uu soo koriyey si fiicanna uba soo koriyey dakhala aljannata ruuxaasi jannaduu gelaya jannaduu gelaya kole waa xadiidii hore ba aynuu soo marnay xataa laba hadday yihiinna waa ti aynu xadiidkii kan ka horreeyey kuba soo marnay waxa weeyaan de xadiidkii kan kaba horreeyey jannaduu ruuxaasi gelaya adugu gees waa tarkiib iyo laysku boorinayo way ka daciifsan yihiin raggi way ubaa markaa uga baahi badan yihiin bal iyaga tarbiyadood iyo dee nafaqadood iyo kiswadood iyo waxay u baahnaayeen oo ruuxu uba qumo tarbiyadoodii kalena uu fiicnayo ilaa ay dee ka maarmayaan iyaga maarankoodna waa ilaa ay kaba guursanayaan oy gurigii dee ka tegayaan taasba weeye waa taa fadliga ilayna laynooba sheegayo xadiidkan kolley dee way la wadaagsadeen marka la eego abu da-uud iyo tirmidi iyo sheekhan bukhaari fi ladab xaafid bn xajarna fatxulbaari waxaa dhacay isagoo xadiidkan soo qaatay inuu adabulmufrad u tiiriyey faaxsana suxbatahuna waataqa allaha fiihina kolley nusqooyinkana taa kuma aragno dee hadda ay nusqooyinkii qaar dhicin ee laakiin sheekhu waa si ugu tiiriyey fatxulbaari xadiidkan aladab lmufrad oo ay markaa halkan fa yuxsinu ilayhina bedelkeeda dee ruuxa ay u sugnaadeen halaaثu banaat aw halaaثu akhawaatin oo markaasna fa axsana suxbatahuna la dhaqankoodii suxbadoodii iyo hayntoodii iyo waxyaalaha fiicneeyey waاtaqa allaha fiihina ilaahay kaga cabsaday sha'nigooda oo dee hadday tahay xaggii infaaqoodii iyo tarbiyadoodii waa cibaarada uu tiiriyey ilaa dakhala aljanna kolley sidaan sheegaya abu daauud iyo tirmidi in way wadaagsan abu daauudna se kumay sugnayne laakiin lafdigaa sheekhu aladabulmufrad u tiiriye tirmidi sugantiisa laba goor oo xadiidka soo celiya mar ahaan ama laba riwaayo mid ahaan waa lafdiga ku suganoo bal horta lafdigaasi tirmidi waa inoogu sugan yahay ixsaankiibaa taas ah inuu suxbadoodii iyo arrintii fiicneeyo ilaahay kaga cabsado sha'nigooda marka wuxuu mudanayaa jazahan janno ah baabu fadli man caala bnatahu lmarduudata aadaakani baabu fadli man shaksi fadligii baabkii weeye caala nafaqeeyey koriyey masruufay ibnatahu inantiisii almarduudata la soo celiyey taas inantiisii taas ahayd almarduuda waxa weeye waa inantii gurigiiyadii gurigii aabaheed ama hooyadood kusoo noqotay waa la guursaday reerkii way ka tagtay bal reerku dee xilkeediiyo wixii uu kabada wareegay laakiin maxaa dhacay ninkii baaba kaba dhintay ama waa la furay meel kaleo ay ku adheymo jirtay gurigoodii bay dib ugu soo noqotay bal markaa taas kolley waa ruux iyadna baahi gaara kolley leh dee reerkii waxaa lagaaba markii hore xilkeedii waa ka wareegay oo bal hadday dee wax kuba darayeen wareejinteedii iyo waxyaalaha wixii adduunyahay kuba darayeenna way kuba dareen imaka halkan soo noqodkeedana iyadoo dee haddana xilkii ay reerka kuba lahayd iyo masruufkii uu dib usoo noqday ruux markii hore dee arrintii la iskaba iloobay waa arrin gaara leh kolkolna mee dhib weyn baa arrin weyn baa dhacda inantii inay soo noqoto abaheed iyo hooyadeedba ama aanay nooleynba reerkii lagu kala tegay oo cid markaa dee waktiyadeedna waxaa la arkaa duruufta inay ka duwato oo kan dumarku iska shaqaysanaya meelahay doonaan maraya waktiyada horena dee ruuxii haddii aanay halkii horey gashay kaba soo noqoto meeshay kusoo noqotaa gurigeedunba ahayd wax kale oo ilahaystay may jirin meelo kale iyo meelo gaalooyin kale tegaysay iyo reer kale u tegaysay may jirin waa gurigoodii marka ruuxa caynkaas oo dhici kartana in gurigiiba lagu kala tegey waalidkii aanu noolayn oo dadkiina kala wada guursadeen ama kala tegeen waxaa la arkaa inay dee cidlaba kusoo dhacdo oo ruux dee kolley baahi gaara leh oo aan markaa mucin saasa lahayn ba ay noqoto bal haddaba ruuxa saasa kuba soo noqday waa in sadaq adig infaaqeed iyo wixii kuba tacalluqsanaan zubayr bn cawaan ba raximahla radia allahu canhu oo ardaahu saxaabiga jaliilka axad alcasharaad ee waktiyada kolley waxoogaa guryaan walow dayn badan uu ka tegey gurye uu ka teg tegeyna way jireen oo magaalooyin kala duwana sida xadiidkii dheeraa ee bukhaari kuba sugnaayee deynkiisa kuba tacalluqsanaa xadiidkaas oo kale markaa dardaarankiisi waxaa kaba mid a guryihii qaar waqfi buu kaba dhigay waa guri mala ayuu waqfi kaba dhigay oo waqfigii muxuu kaba uga dhigay walow dee dadkiisa ay ku intifaacayeen waa inay degto guriga almarduudatu min banaati waa taa soo noqotay ay waqfi buu gaba dhigay de waqfiguna ruuxu hadduu ehelkiisii wax kuba waqfo bal taas oo kale waqfigana ay duri yidhahaan waa sax waa la iibin karaynuna dee way kuba intifaacayeen iyagiibaa degaya ibnu cumarba qeybtii uu aabihii ka helay mar dhaxalkii aabihii wixii uu kaba helay waa kolba ehelkiisa ka baahan buu uga dhigay inuu dego wuxuu adigu uga jeedaa waqfigiisa muxuu ahaa inay degto kolba almarduudata min banaati taabihiisa ka mid a reerkii waa la kala socday oo de waxbaa la kala yeeshay ee soo noqotee gurigii kuba soo noqotaa si ay u hesho meel ay degto maalintai dee ka maaranto weliba raaciyey ay zawaaj kaga maaranto hadday dib u guursato khalaas xaq kuma laha degitaankeedi way ka tegaysaa ninkeeday raacaysaa laakiin kolbatii ruuxa waa adigu eegid iyo ilgaaruu kuba eegayo taas waqfi ahaan inay kolba tii soo noqotay en dee meel kale lahayn inay halkaas waqfi u ahaado gurigii laga taaban lagana dhaxlin guri la iibiye aanu noqon ee dee ay noqoto meel dadkaasi kuba soo noqdaan haddaba noocana waa taasi bal fadligii ruuxii taas markaa icaaladeeda fadligeedii xadaثana cabdالlahi بnu صaalixin kolley waa katib layso horeynuu soo maray qaala xadaana xadaثanii musa bnu culayin can abihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم bal iyada sanadkan labada nina isdhalaan kaga joogsanaya kolley bal waxaan eegi doonaa guud ahaan casharka subaxdii bal haddii si casharka inoogu socdo ugu badna adigu dee saddex haddii mid afraad la raaciyana le wixii kale dee waxna way soo noqnoqon doonaa waxna bal markaa ruuxii haba baxsiye si casharka inoogu socdee muuse bnu culayin can abiihi waa laba noo isdhalo xadiidkii kala warinayo reer masar adigu dee khaasatan ahaa asalku mala dee waa markii dambe masar laga degay waa inay in badan oo qabaaisha carbeed baa degay ninkan muuse bnu culay bn rabax horta waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweyneyd kaba mid ah xafna xajar wuxuu kaba dhigaa inuu nin saduuqa badana ayaa awqaada qaarkeed xagga riwaayada khada ugaba dhacay laakiin waxaan leenahay in badan oo ehlu cilmiga kaba mid ah ninkan may way tawhiiqiyeenoo waa nin hiqo oo laguba kalsoon yahay isagu waana saabica waayo waxaan filayaa toddoba sideed a'imadii ka mida tawhiiqiyo idlaaqay ee waa nin hiqa muuse bnu cali ibnu culay bn rabax aabihii markay noqoto waa nin taabici oo taabiciintii dhexe kaba mida raggoodii ugu waaweynaa dabaqada saddexaad ama xasan albasri iyo ibnu sirin iyo dabaqadoodii waa hiqa isagu xagga marka leega magaca waxaa shuhuroobay inuu ismigu musaqar yahay oo muuse bnu culayin ama culay bnu rabax uu yahay bal taas baa shuhurowday waxaanay culimmadu soo naqliyeen inaanu isagu ogolayn uu ka cadhoon jiray in culayi la yidhaaho dee culi wax caliyare uune ee culayi la yidhaahe oo cali uun uu dooran jiray uu kaba cadhoon jiray taas baa ay culimmadu ama kutubta taraajimta laynoogu soo naqliyey waxaana tirmidi xadiidkan maayadda xadiidkalu dariiqooda kuba warinayay dhacay oo tirmidi markuu iyaga tan soo dhigay ayaa wuxuu yidhaha reer ciraaq waxay yidhaahaan markay magacan sheegayaan dee waa ninkaa culimada ah oo dee riwaayaadkiisa dad kala duwan baa wariyey reer ciraaq iyagu waxay yidhahaan muuse bnu caliy reer masaroy ahaayeenna muuse bnu culayi ayay yidhaahaan waa saba macnaa waa jihooyin dee waa magaciisii oo la iskuba khilaafsan yahay markaasaa wuxuu raaciyaa inuu qutaybatu bnumarkaa saciid ka maqlay waa tirmidi inuu yihi lays ibnu sacad baan ka maqlo isna imaamkii reer masar muuse bnu cula muuse ayaa yidhi laa ajcalu markaa laa ajcalu axada fii xillin sagara sma abi bal isaga u ka cadhoon jiray way noo soo naqliyeen inankiisii muusena waa taa uu tirmidi kitaabkiisa inoogu sugan inuu leeyahy anigu ma saamaxayo ninka aabbahay magaciisa tasqiiriya ee culayi yidhaaha aabbahay magaciisu waa caliya bal waxaan leenahay culayi waa san kutubta kuba shuhrowday xaaladaasna way jirtaa mala inankiiso isagana cibaarada dee bal samaaca laynooguba soo naqliyey ama taas tirmidi baa inoo wariyey iyadoo aabihiinu kaba cadhoon jirayna laba yidhaaheen laakiin labadooduba waa laba noo siqaan leenahay kutubtana kuba soo noqnoqda dikrigooda uu kuba soo noqnoqdo barkood baa waxay yidhaaheen de way dhacday kutub kolle waxaan filayaa inaanay taasi sidaa u dhicin eh kutubta qaarkood sida xashiyada ajuuri oo kale uu leeyahay sharaxa biquniyada uu ku leeyahay iyo inay dee qolay reer bani umaya waxa culayi loo yidhi ninka magacaas ciddii loo bixiyaba ay diri jireen laakiin kolley taasi may dhicino wax suurtagala may ahayd kutubta qaarna waxay dhacday inaanay dee ogolayno iyagan ta waa cali cadaawadiisii raalliba ugaba ahayno ka cadhoon jiray oo markaasaa deete uu yidhi aabihii culayi baa la yidhaha cali lama yidhaaho bal adigu calaa kulli xaalin arrinkiisu waa kanoo magacan waxa mashhuura culay laakiin bal arrimaha kalean tilmaanayna way jiraan xadiidka muxuu yihi ana nabiya salى اllahu alيه wasalam qaala rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi لsuraaqata bni jucshumin suraaqat bnu jucshum waa saxaabigii suraaqat bnu malik bnu jucshum awowgii baa loo tiiriyey waa ninkii maalintii hijrada rasuulka ilaahay iyo abubakar iyo ka daba tegey ee aayaadkiiyo dee waxyaalaha mucjizaadka arkay ay u muuqdeen faraskiisii iyo isagii oo dee faraskiiba uu jeeyey dhulka laba galay arkay inaanu waxba yeeli karahayn markaa dabadeedna kaba soo noqday inuu muuqan doono rasuulka ilaahay qaalib noqon doono qalbigiisa taasi way ku dhacday bal rasuulka ilaahay buu weydiistay cahdi inuu u qoro maalinta uu daahir noqdo dee ammaan iyo inuu haysto oo dee waana loo qoray markaa caamir ibnu fuhayra uba qoray walow fatxu maka dabadeed uu yimi markaa saxaabigani una qoray bal rasuulka ilaahayna maalintaas wuxuu kuba yidhi bal ka waran haddii aada siwaaray ama waa sindayaashii oo waxyaalahan dee ay cududaa waqtiyadaa horena dee maka watan dumar baa waxay dhe ragga boqorada iyo waxyaalo dahab iyo xulli ayay gacmaha kuga xidhan jireen oo siwaarada laba odhan jiro oo qaaliba ahaa ninkaa kasre siwaaradiisa haddii lagu xidho bal ka waran wuu qariibsaday rasuulka ilaahi waaba kaa dee dhuumanaya ee bariid kaba ah haddana wuxuu ugu ballan qaaday kisre inuu siwaaradiisii xidhu yidhi madina hormus kisrana haybad weyn buu ku lahaa marka la eego carab dee waayo quwadoodiyo taasoo haa buu yidhi waa taas maxaa dhacay iyadoo waqtigu dheeraan cumar ibn alkhadaab waqtigiisii markii madaa-in la galay qaadisyo dabadeed muslimiintu ay caasimadiisii galeen ee xullidiisii iyo gogoshiisii iyo wixii madiine laba keenay inuu cumar yidhi suraaqa meh oo loo yeedhay suraaqa markaas baa markaasuu yihi gacmahaaga sare u qaado waa u xidhay siwaaradii buu u xidhay waa rasuulka ilaahay wacdigiisii oo yihi ilaah baa mahadleh kisre bni hurmus ka siibay waxyaalahan oo nin reermi iyo suraaqa la yidhaaho ilaahay uga xidhay weeye waxabaahu wacdan bisiwaara kisra oo bacda xiinin ataahu lwafaau bal haddaba kaasba weeye suraaquu ku yidhi alaa adulluka ma ku tusaa calaa acdami sadaqati sadaqata ugu weyn aw min acdami sadaqati wax sadaqata ugu weyn kaba mid ah qaala balaa yaa rasuul allahi haabul rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yihi ibnatuka macna khabarkii ama ayaan ka dhigaynaa mutadan qadaraynaye wa acdamu sadaqati ama min sadaqadata ugu weyni ibnataka ay asadaqatu cala bnatika weeye sadaqadaad ku sadaqaysatay inantaada marduudatan xaal ay tahay mid la soo celiyey oo salieka xaggaaga inantaadii dee markii hore adiga kaa wareegtee shaqo aan kugu lahayne nin inta yeelatay xilkeedii kaa dhacay ee haddana arrin kale kugu soo celiyey taas iyadoo dee halkii horeed markeed yarayd aad ku korin jirteed ku nafaqaynaysa intii hore aanay guursan dee si u noqda ku sadaqaysa bal matalan taas oo aan arrinkan cuslaysan waxyaala adugu taas ayaaba sadaqata ugu fadli badan maka ugu fadli badan kaba mida marduudatan xaalay tahay inantu mid la soo celiyay ilayka xaggaaga oo laysa laha kaasimun hadday iyadu shaqaysanayso ama xoolo leeday ama waxyaalo kaleo looga tegay waaba taasoo xil waa ruuxa weyn oo iyadiibaa ismaamulaysa een lahayna kaasib hayruka adiga hayrkaa kaasib aan adiga ahayna aan lahayn adiga kuu baahan taas baa sadaqata uguba weynba bal xadiidka weli dariiq labaad baa inoo dambeeye kalam yar baa inoo dambeeye xadaثna bishr qaal akhbarana cabduلlahi waa ina mubaaraka qaal akhbarana musa muuse waa ninkan imakaan hayniye laba nina isdhalay weeye qaala wuxuu ihi samictu abi aabahay baan maqlay can suraqata bni jucshumin isagoo kaba warinaya ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala yaa suraaqatu milahu xadiidkii hore mid laba midaynama kaba soo baxnay bal xadiidkan kolley ibnu maajah iyo qolooyin kaleba way wariyaan xadiidkan imaka aan hayno markan saa eegno dadkan warinayey markan muusenan idhaahno waa nin hiqa ah cabdullahi ibnu saalix adigu waa dee xadiidka rijaashiisu waa rijaal lagu kalsoon yahay bay noqonayaan albani oo kale raximah llahu tacaala xadiidkan qismiga labaad waa daciif اladab اlmufrad buu ku soo arooriyaa kolleyna arrinku waxa weeye dee rag nin daciifoon idhaahno hebel baa daciifa imaka halkan oo xadiidkaan u daciifino walow dee maqaalkaa yaree imika la barhkood ay soo naqliyeen muuse uu jiro cabdullaahi uu jiro maxaan leeyahay dadka waa dad siqaade sababta waxa weeye bal cibaarada xadiidka waxaa eeg xadaanii muuse bnu culayin can abiihi ana ana nabiya sala اllahu alay wasalam eeg caliya bnu rabaxa ma cali bnu rabax wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay baa suraaqa ku yidhi muu odhan dee suraaqan saa kaba maqlay isagu waa nin taabiciya umuu joogin waaqacadana uma soo gaadhin marka dariiqa hore wuxuu noqonayaa mursal oo saxaabi baa imaka xadiidkii taabici baa inoo soo naqlinaya isagoon waasidadii sheegine ine markan rasuulkii ilaahay ku lahaa suraaqa isagu nin soo gaadhay maaha mananu odhan suraaqa saa aan kaba maqlay ee nebigaasaa yidhi unbuu yidhi bal marka halkaa hore irsaalkaasaa jira dariiqa labaad irsaalki ma jiro samictu abi can suraaqata oo marka waa kanoo dariiqii labaad xadiidkii wuxuu tilmaamayaa inuu sanadkii inoo xidhiidhsan yahay bal waxaan leenahay rijaashu hadday hiqaad tahay imika sanadkan dambena inoo xidhiidhay xadiidkii de waaba xadiid aan leenahay waa xadiid xoog leba aan leenahay oo waxaan ku cilaynaa aanu jirine laakiin sababta kale ugu soo arooriyey ba ah xadiidkan duruqdiisa ee imaam axmed iyana way wariyeen ibnu maaje isagu sanun buu u wariyey qolooyin kalena way wariyeen axmed baa waxaa dhacay halkan dambe samictu abi isagood dee balaganii can suraaqata cibaaradaas macnaa suraaqa xaggiisa waxa iga soo gaadho dariiqa labaadna wuxuu tilmaamayaa inaanu suraaqa imaam axmed markaan eegno waa xadiidka duruqdiisa qaarkood tan iyada taasi cibaaradu inooguma sugna cibaaradu way inoo xidhiidhsan tahay bal jaanibkaas bay dee ciddii halkan tidhi oo ay leeyihin inqidaac baa jira oo cali ibnu rabax xadiidka suraaqa kamuu maqlin baa meeshii iman karta taas bay dee ciddii adigu bal kalam kaba keentay ama xadiidkii dee bal maalan tidhi markaa daciifisay waa jaanibka waxaa yar ee kooban ee adigu sanadka kuba tacalluqsan weeye xadiidka macnihiisna waa taan soo aragnay xadaثna xaywة بن شhريح qال xadaثna baqyة عan bحيr عan khاld عan المqdاm بn macdi kariba sanadku isagoo saasun wada ah saasun ah ayaynu horeba usoo aragnay oo xadiid kale oo de aynooguma sugnaa baqiye iyo baxiir iyo khaalid ibnu micdaan iyo dhammaan wuxuu yihi miqdaam ibnu macdi kariba anahu samica rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu xaalu ku qowlayo ma adcamta wixii aada ku quudiso nafsaka naftaadu fahuwa laka sadaqatun sadaquu kuu yahay wamaa adcamta wixii aada quudiso waladaka caruurtaada aada ku quudisaana fahuwa laka sadaqatun sadaq kuu yahay wamaa adcamta wixii aada ku nafaqayso eed ku quudiso zawjaka haweeneydaaduna fahuwa laka sadaqatun zawjakana waa luqada fasiixa weeyo laftiga zawj rag iyo dumarba mid keliya loo wada isticmaala luqada aada usii fasiixa waana qur'aanka luqadu inooguba yimi o dumarka markii la sheegayay marna zawja may dhicin ee zawjan unbaa dhacayay iyo dee jamac ahaan iyo mufrad ahaanba walow luqadaa kalena ay jirteen wamaa adcamta zawjaka fahuwa laka sadaqatun sadaquu kuu yahay oo sadaquu kuu noqonaya wamaa adcamta khaadimaka khaadimkan kuu adeegaya wixii aada siiseed ku nafaqaysaynaa fahuwa laka sadaqatun sadaquu kuu yahay bal waa xadiid imaamka ay imaam axmed iyo la wadaagsadeen baqiyana horaan shanigiisa usoo sheegnay laakiin oo tadliis badan baan kusoo sheegnay canna waa yidhi laakiin xadiidka duruqdiisa qaarkood bay inoogu timi isagoo samaac bal isagoon baqiya ku jirinna xadiidku waa inoo yimi waa xadiid inoo sugan waa xadiid inoo sugan xadiidka macnihiisuna waxa weeye ruuxu waxyaalahan dee bale nafaqadu kol waajib bay noqotaa kolna waa taa iskaba dee mubaaxa ama manduub noqonaysa nafaqadii adiga kugu waajibtay sida caruurtaada oo kale iyo zawjadaada wixii aad siinaysay nafaqo waajiba weeye hadduu ruuxu dee jaanibkan ixtisaabkii si axaadiid kaleba ay kuba qayday iyo qurba ahaan iyo waxaan waa laygu waajibiyey oo waajib uu gudanayo uu milicsado oo uu niyadii geliyo cibaado iyo daacay noqonaysaa sadaqaday u noqonaysaa oo bal dee xataa tajcal maa tajcalu fii fi imra'atik fahuwa laka sadaqa waa kaa rasuulkii ilah yihi sadaqahu xataa kaasi kuu noqonaya wixii adugu ibtiqaa liwajillah manaa say u noqonaysaa kolley kani uu nafaqay uu bixinaya ama taa ha milicsado ama yaanu milicsanaya laakiin haddii bixintiisaas ay raacdo niyat alqurba ama ixtisaab waajib isaga saaran uu gudanayo oo dadkan dee waajib bay kuba tahay nafaqadoodii aad gudatid ajri iyo daacay u noqonaysaa hawaab waa daaca uu gudanayo ajri iyo hawaab buu kaba heli naftiisa wixii uu siinayey oo dee inay naftiisiina waxa weyan xaq bay kuba leedahay gees kalena hadduu cuntada uu cunayo iyo seexashada uu seexanayo waxa uu cabayo dee aad daacada ilaahay ugu xoogeysatid naftaada inaad xaqiisiisid uu milicsanaya waa shay mubaaxa iyadna daaca isu bedelaysaa laakiin de haddaanu waxyaalahaasi qalbigiisa ku jirin isagoo wixii uu ka dhacayo hadduu waajib ahaana waajibkii kaba dhacayo nafaqadii waajibkayd kaba dhacayso haddaanay jaanibkaasi kuba jirin waxaa la arkaa ajrigii inaanu jirin oo ajrigii aanu iman bal waxaan leenahay shaygu hadduu dee mubaaxba yahay iyo hadduu kaa laazim kaaba yahay haddii niyadii qurbada iyo qasadkaa fiicani uu soo galo cibaaduu noqonaya sadaquu noqonaya ajrigii sadaqo kalea laga helaya waana xadiidkan iyo axaadiista kale ee baabkiisii macnihii ay nooguba yimaadeen taaba wey baabu man kariha an yutamanaa mowtu lbanaati wuxuu u baabaysan yahay man kariha bal caddayntii de ciddii karahday diiday inkirtay an yutamanaa in lagu tamaniyo mowtulbanaati hablaha dhimashadooda kolley dee waqtiyada hore waan garanaya jaahiliyadii carbeed walow malaa muddadu aanay aada u dheeraan carab oo dhanna taasi aanay ka wada dhaxayn inay barhkood ay jireen hablahooda iyagoo noolnool aasi jiray ceebka baqadkeed way wirtaa ulaba iman jireen bal dee malaa taas maahae inamada nafteeda barhkood inay dee maxaadsiin daraaddeed ay uba diri jireenoo waa tan qur-aanka dee caruurtiina halaynin oo kale waxa weeye dee ilaah baa arsaaqaya ilayn oo barhkood khashata imlaaqa ama faqri iyo cayrhnimo iyo maxaadsiinka cabsigeed bay xataa inamada u diri jireen badhna hablaha waa khashyat alcaar iyo ceebka cabsigeed walow aan leenahay malaa nololta hablaha lagu aasayey muddadu aad umay dheeraan oo waxaan taa u leenahay dee ninkay soo naqliyeen ee la yidhi waa ninkii carab u bilaabay qays ibnu caasim oo la yidhi ninkii u bilaabay sababtana ay kaba dhigaan isagoo de malaa de waa dadka islaynaya had iyo goor dagaal ku jiraye marbaa gurigiisii la galay cadowgii oo dadkii sabiga ahayd baa waxaa ka mid ahayd inan uu dhalay ninkii waa qaatay naag buu kaba dhigtay taas berigii dambaa la heshiiyey oo arrintii waxay noqotay inantii baa la dooransiiyey aabaheed iyo ninkan xoogga ku qaato ninkii bay dooratay ninkii lama joogto markaasuu isagoosay inan kastoo u dhalatayba inuu nolol ku aaso markii taas ayuu waanu bilaabay dee waanu aasay waxaa jirtay rag isaga ay ilmaadeer ahaayenoo turki ahaa oo ninkaa socsoco farasdaq ninkan shaacirka awowgii oo kaleo markuu maqla nin inantiisii nolol ku aasaya ama saa doonaya u tegi jiray hadduu doono xooluu kaga furan jiray isaga kaxayn jiray oo korin jiray oo la yidhaha boqolaalbu saa kuma badbaadiyey almawda dee farasdaq kuma faanayey haddaba waxaan leenahay socsoca iyo ninkan qays ibnu caasimba islaamkii way soo gaadheen qaysna uu islaamay waana saxaabi asxaabtii rasuulka ilahi kaga mid oo dee markaa muddadu bal isagoo odayba haba islaame muddaday arrintu socotay markaa dee muddo aada u dheer kolley ma noqonayso waayo ninkii bilaabay kol hadduu soo gaadhay sacsacana uu isna islaamnimadka waa soo gaadho isna uu islaamay waa saxaabi isaguna ninkaa isaguna dee kuwa ma-uudaadkaa dee furan jiree nooleyn jiray sidaa kuwa nooleyn jiray isagu korin jiray intuu ka soo qaado aabaheeda oo dee doonaya inuu nolol kuba aaso bal waxa weya horta haddaba markaa lakiin waxaan leynahay dabeeca iskaba socoto inantii dee waabatan ilaah baa qur-aanka inoo suureeya xaaladoodu say ahayd iyo say inan haddii loogu bishaareeye u kari jireen oo dee axadkood haddii bilunha dalla wajhu muswadda wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suuءi maa bushira bih ayumsikuhu calaa hunin am yadusuhu taas oo ninkuma yuu haysan oo isagoo dee dadkii marka loo bishaareeyu ba dadkii baa kaa gabanaya inan baa ku dhalataydii wejigiisiibaa madoobaanayo markaasuu deeta arrintaay noqon talow maciid baad dhex gelin mise saasi iyo dullinimaad kuma haysaniyo xaaladu taas bay ahayd bo markaasaa waxay noqotay dee defnulbanat min almakrumaat dee markood waxaa arkaa kutubta qaarkood waa hadallo lasoo naqliyo hablaho la aasaa karaamaday kaba mid tahay iyo bal waa umuurahaas oo inaad aasto ama ay qabri kaaga asturnaato ama ninci kaaga asturnaato taas bay arrintu ay tahay iyo umuurahaasaa wada jiray oo kolley waxyaalo isbiirbiirsaday weeye bal iminka baabku muxuu yahay waa ruuxii oo de waa jo kolley waa aataarta meelaha hore kaba hadhay habla nacaybkii waxyaalaha kaba hadhay weeyaane dee cid ku tamaniyeysa inantii ma aasaya isagu ma dilayo nafaqadeedii kama tegayo laakiin wuxuu lahaan lahaa mala hadday qabri kaaga asturnaatuu doonayaa oo kale bal ciddii arrintaas karahde waa atar baa inoo soo socday waa kan xdثnا cبd اللh بن أbي شhيبة qال xdثnا بن مهدي عن سفyان عن عثمان بن الحاrث aبالرواع عن بن عمر أن رaجuلا kاna عindh وlah بناaت bal snadki kale intii aan qabanayo way inoo dhamaadeen lakin waxaan leeyahy nu qolooyinkiina mala asaaniid wax kaba arkay cabdاللh بن أbي شhayبة halkan bukخhaarي kaba warinaya waa abubكر بن أbي شhayبه sheekha msلm isna ahaa wey waa abubكر bukhaarina qaaliban abubakr ba yidhaha cabdillahi buu yidhaha xataa saxiixiisaba waa soo kaba cabiro waayo cabdillahi ibni moxamed ibni abi shayba weeye bukhaarina marka imaam muslim wax kalama isticmaala abubakr ibni abi shaybun buu yidhaha laakiin cabdillahi waa imaamka waa muslimna sheekhadiisa ninka ugu axaadiid badan kun iyo shan boqol oo meelood in ka badan buu muslim kaga sugan yahay ama kun iyo shan boqol oo xadiis wax ka badan buu muslim ka wariyay waa raqam waaxid mashaa'ikhdiisa ninka uguba badan bal maalan waa imaamne haddaba ninkaa weeye ibnu mahdina waa cabdiraxmaan sufyaanna waa thawri cثman بن الxاrثna aniga waxa ii dhacday can cثmaan بn الxاriثi can abirawaaci kitaabka ayay ku sugan tahay waxaan filaya ana ilama wadaagsanaysan ma garan kara da cid ila wadaagsatee cantu ziyaado weeye cantu ma jirte waa ninkan cثmaan ibn الxاriث unba abirawaac la yidhaahaa bal waana nin taabiciya ninkani oo dee iqahe can ibni cumara ana rajula nin ba kaana waxa ahaa cindahu agtiisa kaana waxau ahaa cindahu cinda bni cumara walahu ninkaasna banaatun habla u sugnaaday oo nin hablo dhalay buu ahaa malaa hablo malaa dee inay ku bateenna waa suurtagal fatamanaa wuxuu ku tamaniyey mowtahunna uu yihi may dhintaan oo dee malaa halkaa qabrigaga asturnaadaan faqadiba ibnu cumara ina cumar baa ka cadhooday arrintaas ninkaa dalay nooma magacaabin oo nin dee majliskii ibnu cumar fadhiyey uun ibnu cumar baa ka cadhooday faqaala wuxuu yihi anta tarzuquhuna anta tarzuquhuna maadaa arsaaqaya ilaah baa arsaaqaya oo de naxnu narzuquhum wayaakum ilaah baa arsaaqaya maxaa taa ugu tamaniyeysaa risqooda ilaah buu saaran yahay adiga dee waajibha ku saaran de ilah baa ka arsaaqaya adigu ma arsaaqaysid aar baan leenahay dee kolleyna suuradan iyo waxyaalaha umuuraha keeniya tamanigan iyo bal waa taasoo dee ilaa waktiyo dambeba xataa dee marka ay meelaha kaba hadlayaan cibaarad kala duwan iyo hadallada laynoo soo noqlinayo kala duwanaa nooc yar korhi tilmaamayaa way jireene waa waxaa ahaarta taa hore kaba hadhay ama hablaha nicitaankooda kaba hadhay waa ahar baan leenahay kolley albani jaanibka kaleu kuba soo arooriyaa sababtuna waa ninkan cuhmaan ibn alxaaris ayuu kabadhi ayuu ku celeeyaayo xaafid ibnu xajar ninkan waa siqu yidhaha kol haddaan taan idhaahnana dee xaafid ibnu xajar dee waxaan leenahay sanadkii waa sanad noo siqaada dadka kalena waaba aimadii wax kale maha waa wada imaamiyo laakiin isaguna isaguna hadduu siqa noqdo aharku waa inoo sugan yahay oo rijaal ahar laakiin sababta waxa weeyaan cuhmaan ibn alxaaris baa waxaa ka dhacay dahabi oo kale miisaankiisa inuu ka cabiro ilaa iyo curaf nin la garanayma isaguna waa cibaarada weeye oo cibaaradaasoo ah in nin majhuulaya ama aan la garanayno saa daraaddeed aharkii laakiin arrinkuba waa ahar weeye waa ibnu cumar maalan kalaamkii iyo taas dee macnaha kale laakiin guudna oba taa dee aan qur-aankana wax kaba tilmaanay iyo umuuraha iyo xaaladu siday ahayd babun alwaladu mabkhalatun majbanatun alwaladu waladku ama ilmuhu mabkhalatun waa wax bukli iyo ruuxa u soo jiida majbanatun fulaynimana keena weeye oo lafdigan mabkhala waa min albukli majbanana waa min aljubni waa bukligii iyo waxa weeyaan jubnigii macnuhuna waa maxay kolley waa tarjama imika taniye xadiid ibn maaja iyo axmediyo ay wariyeen baa lafdigan kuba yimi alwaladu mabkhalatun majbana imika lafdigaasi nooma soo socdo oo xadiisyada ama wuxuu soo aroorinayo kuma jiro laakiin dee xadiid baa lafdigan kuba yimi xadiidkii baanu ishaaraya waana xadiid ibnu maaja iyo axmed iyo ay wariyeen alwaladu mabkhalat majbana oo macnuhu waa maxay mabkhala waa makaankii dee bukhliga majbanana waa meeshii jubniga macnaa wuxuu sabab u yahay bukhli oo dee ninkay dhici karta isagoon awlaad lahayn waxiisii dee malaa cid kale uuma deeqaye markuu caruur yeesho oo kale sababtoodba xolihii u haynayaayo waxay ku xambaarayaan in wixii haye ku bakhaylo caruurtii baa sabab u noqonaysa majbanana dee bal markaana waxa weeye dee ninkii isagu markuu keligii ahaa wax ka dambeeyana aan egeyna dhici karta jihaadkii kuba dhiiranayay markuu leeyahay caruurtaadii baa dayacmiyo carruur yaryar baa meeshii joogtuu ka baqanaya inay dayacmaan taasi waxay ku xambaaraysaa inuu fulayoobo inuu u bixi waayo jihaadkii iyo qaswigii iyo waxyaalaha caynkaasa oo inuu iyagii carruurta daraaddeed qaswigii ugaba hadho carruurta daraaddeed wixii uu bixin lahaayo xoolee fii sabiillah ma wax kale uu kuba bixin lahaa inuu kuba bakhaylo iyaga daraaddooda oo dee sabab bay taa u yihiin mabqa jubni bay keenayaan bukhli bay keenayaan oo bal maalan taas oo kale boy bal xadiidkuna waxaan leeyaha laftiga bacdana waa shay waaqaca oo markaa dee kolley wax jira weeye xadiidna lafdigan buu kuba yimi xadaثana cabdullahi bnu صaalixin qaala xadaثana laythu qaala kataba ilaya hishaamun waa hishaam bnu curwa ayaa ii soo qoray can abihi xadiid buu usoo qoray xadiidkii waxa weeye hishaam aabihii buu ka warinaya curwat bnu zubayr aabihiina habaryartii can caaishata radia allahu canha qaalat qaala abu bakri ba wuxuu ihi radia allahu canhu yowma maalin walaa caaishana way la joogtay wallaahi baan ku dhaartee maa calaa weji lardi dhulka korkiisa ma ahaaninoo kuma sugna rajulu nin axabu ilaya min cumara dee waa kaa isaga gacantiisa midig uba ahaa markay noqoto dee intii hore iskaba daaya waqtigii rasuulka ilaahay dee intii khilaafadiisii waana kii isagu magacaabay haddaba axad aniga xaggayga looga jecel beni ama aan ka jeclahay cumar dhulka korkiisa ma aha waanu dhaartay weliba falama kharaja markuu baxay ayuu rajaca haddana soo noqday faqaala wuxuu yihi kayfa xalaftu ya ay bunayati inantaydiye waa tasirta laduf waa tasirta xaqiir waxa weeyaan inantaydiye seebaan ku dhaartay dhaartay say ahayd oo dhaartii iga dhacday maxay ahayd faqultu lahu waan ku idhi macnaa waxaan u sheegay weeye wixii uu yihi o faqultu lahu maa qaalahu weeye ama maa xalafa bihi waxaan u sheegay cibaaradiisiiyo wixii uu kuba dhaartay faqaala wuxuu yihi acazu calaya walwaladu alwau o manaa halkii uu axabu ilaya yidhi ayuu bedelay cibaaradii oo uu yihi ma calaa waji اlardi rajulu acazu calaya min cumara weeye nin kaga cizo badan kaga qiimo badan oo bal maalan cumar dhulka kor markaa la eego dhulka korkiisa maa nin agteeda kaga qiimo badan walwaladu alwadu laakiin ilmaha ayaa ku dheganaan badan oo xagga marka la eego qalbiga iyo taas dee ilmaha adigu aada dhashay dadkasoo dhan inkastood ruuxan jeceshahay oo ruuxa kale aad aada u jeceshahay isagiibaa kaga dhow oo qalbigaagii kaga dhegsan oo alwad macnaa waxa weeya min allusuq e alsuq bilqalbi oo aslulawdi waxaa la yidhaahaaba dee waa markaa xoolaa lasoo aroorinayo kale darkii oo kale iyo hadduu dee aanu weel ahayn ee uu dhoobi iyo waxyaalaha la qoday oo kaba samaystaa darkii hagaajinta dhoobiya waxaa la marmariyo si aanu biyii uba liqin oo kale intaa la waraabinayo taas bay dalyil yidhaahaanba bal xadiid baa wuxuu ku yimi waxaan filaya inuu muslim kuba sugaye laakiin aakhirada ruuxa ugu horeeya ee waxa weya suurta marka la afuufo maqlaya waa rajulu yaluudu xawda ibli waa nin hagaajinaya yaluududaas macnaa hagaajinaya oo dee darkiibu geliisi oo soo arooraya u diyaarinaya markaasuu dhawaaqa ayuu ka ugu horeeya dhawaaqii suurta dee meesha geeluma soo arooraya meeshii bay naftu kaga baxaysaay haddaba waxaan leenahay alwadu macnaa waa alsaqu bilqalbi qalbiga marka la eego dee waladka ayaa ruux kastood jeceshahay oo kugu weyn ilmahagaa kaga dhow kaga dhegan weeyaan oo marka cibaaradiisi horuu yar tacdiiliyey halkuu axabu yidhi ilmihii baa soo gelaya ilmihii baa kaba dhow e laakiin waxay noqonaysaa acazu calaya marka la eego cizo ahaan iyo qiimo ahaan iyo shar dee markaas mudnaansho cid kaga weyni ma jirto cumar bal marka waxa weeye xadiidkana dee aharkiisu waaba waa xadiidkaa sanadkiisu inoo hiqaadkii cabdullahi bnu saalix markaan ilaa nin hiqaah bal xadiid kalena waa kan horta markaa kan hore alwaladu in mabkhalatun majbana dee wax cibaaradii inooguma sugna xadiidkii inuu bukhli ruuxa ku xambaarayo jumni ku xambaarayo oo nidhi waa xadiid kale bukhaarina kolley saxiixiisa iskagaba badan tahay marka aanu xadiidku shardigiisa gaadhsiisnayn kolkol de walow halkan aan taa la odhan ahayn oo shardigiisii waa gaadhsaanaya dee uma shardin wixii saxiixa shardiya ayuu xadiidkii tarjamu kasoo dhigtaa xadiidka laftigiisii oo dee waa ishaare uu xadiidkaa kalaba ishaarayo imanka xadiid baa taa inoo jire laakiin halkan de kol hadduu sheegay inuu alwaladu alwadu uu yihi jacayl ahaan iyo dhowaansho ahaan uu leeyahay qalbigiibuu kaa kaga ku dhegan yahay oo dadka kaleba dee kaga wada dhow uu yahay taasi maxay keenaysaa dee sabab dariiqa bay unoqonaysaa kol haddii jaanibkaa iyo dhawida arintaas iyo ilsaaqaasi uu jiro bukliga iyo jumniba dariiq waa u yahay waa xagga macnaha milicsigeed iyo xadiidkaa kale la doonashadii wey xdثنا موسى قال xdثنا مهلي بن مyمون قال xdثنا بن أبي يعقوب عن بن أبي نعم قال كنت شاaهدا بن عمر إذ سأله رجل عن dم البعوd bal wuxuu xadiidka nin ibn abi nucmi la yidhaaha ayaa yidhi waan joogay oo ibnu cumar baan la joogay oo anigu aan shaahid uba ahaaba weeye xadiidkan bukhaarina kitaabkiisa waa kuba wariyey de waa xadiidan saxiixoo markaa taasba weeye bal kolley ibnu abi nucmi ma garan kara inuu inagu soo noqonayo ibnu abi yacquubna moxamed ibnu cabdillaahi baa la yidhaha mat kama hadlayo ninkan ibnu abi nucmina waa nin cabduraxmaan magaciisa la yidhaaho culimadu aabihii magaciisa may helin oo lama garanayo magaca aabihii ibnu abi nucmin un weeye waa nin reer bajiila oo abulxakam la odhanayo caabid ahaa cibaado badnaayoo taabici ahaa taabiciintii dhexaba kaba mid ahaa ninkaasba weeye waana nin bal maalan kole culimadu inuu iqa yahay ay isku waafaqsanyihin waa siduu xaafid fatxulbaari kaba cabiro walow taqriib dee uu kaba cabiro hadaltaa kaba duwan oo saduuqu kaba cabire lakin waxaan leenasan fatxulbaari kuma sugan waya fatxulbaari itifaaq buu kaba cabiraaye ee bal kolley waa waxyaalaha kolkol dhaca labada kitaab ay ku kala duwanyihin hadalka fatxulbaari baan raacanay waa nin adigu caabidahaban waxaa soo naqliya waa nin gaajo u adkaysi badnaa gaajadoo malaa dee soom badan iyo waxyaalahaasoo waktiyadii ayaamihii dee waxa weeyaan fidnadii in ashcas oo kaliya ay socotay xajaaj adigu ciraaq oo kale buu xajaaj mala u soo galay waa wacdiyey baa la yidhaha xajaaj buu wacdiyo dee isn waxaa ogol ma ahayne sabab la-aan baa uu dadka isagaba dilayey bal si xun oon dee mala waktiyada dadka kaba dhicin baa waktiyadaa horeba muuqatay oo nimankaa suudada barhkood ay u adeegsanayeene wuxuu amray aqal in la geliyo meel kastaba laga xidho aqalkii uu ku xidhay meel kastaa laga awday saasaa lagu daayey dee kolkol buu dad kastaa kuba samayn jiray waa xajaaj markaasaa deeto shan iyo toban cisho dabadeed buu aqalkii la furay si uu meydkiisii loo soo saaro loo aaso isagoo taagan oo tukanaya ayuun baa loogu tegay waa arrinta kii shan iyo toban cisho aan daaqadna loo furin cuntay u gelaysaa ma jirto meeshuna dee naqaskaaba xidhaya aqalkii waa lagu xidhayba shan iyo toban cisho dabadeed iyo dee waa shan iyo tobankoodii habeen lahaa wuxuu doonaya in la aaso lasoo saaro ayuunbu isagoo waaba taagan yahay waana tukanaya salaad buu ku jira ima albaabkii la furo markaasuu ku yihi or sirxaysa shita war meesha doonta mara i dhaafood taas oo kale bal ibnu abi nucm way qaala wa nacam kuntu shaahida ibna cumar in cumar baan u joogay id waktigaas sa'alahu rajulu nin baa weydiiyey can damilbacuudati kaneecada dhiigeedu bal haddii kaneecada dhiigeeda uu ruuxa jidhkiisa iyo maradiisa gaadho xukunku muxuu yahay kolley riwaayaadka bukhaari barhkoodna waxaa dhacay ruux muxrim oo dubaab ama duksi dilaya maxaa uga imanaya faqaala wuxu uhi miman anta yaa tahay qaala wuxu uhi min ahli ciraaqi reer ciraaq baan oo xaggeed kaba timi oo dee ciraaq buu yihi markaasaa faqaala wuxu uhi unduruu eega ilaa haadaa ninkan yasalunii wuxuu weydiinayaa can dami lbacuud shayga yar dhiig kaneeca maxaa ka imanayo mara gaadhay ayuu weydiinayaa waqad qataluu waxay dileen walxal qad qataluu ay dileenoo way dileen reer ciraaq ibn nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah inankiisii xusein buu ujeedaa ibnu cali xusein ibni faatima ayay dileen samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu alayh wasalam yaquul xaaluu ku qowlayo huma waa xasan iyo xusein rayxaanaya min addunya waa risqigaygii ama raxankaygii adduunyo adduunya dee ilmihii waa la dhunkadaa waa la ursadaa waa taas oo kale bal rasuulka ilaahi taasi way kaba dhacday rayxaanna waa dee waxyaalahan raxankanba urta udgoon leh nabaadka kaba mida taas baa yahay marka kolkol rayxaanka risqi waa lagu fasiraa waa lagu fasiray waa risqigaygii ilaahay iguba arsaaqay adduunyo ama waa waxaa dee saa raxamka oo kale ee aan anigii ku farxayey ee aan ursanaye taasoo kale mansiladaasay ii yihiin taas iyadu yidhi ayay dileen oo ujeeddadu arrintaa weyn bay sameeyeen hadda dee waa reerkii isagii inuu ninkani ka qayb qaatay iyo in kale war uma hayno dee laynonoma soo naqlin ninka magaciisiiye e laakiin wuxuu leeyay de waa jihadiyo ciddii u nusrayn weyde u hiilin weyde markii dulmigaa laguba dilayey si waxay dee la wadaagsanaysa arrinkan oo iyagoo taa sameeyey oo arrinkaa weyn laba yimi ayay leeyihin dhiig yar oo kaneeca maxaa ka iman karaa waxaa weynba waa dhacay waxaa weynba way sameeyeen haddana tan ay weydiinayaan taasba weeye oo huma reexaanay reexaanaya min addunya kolley bukhaari oo kale dee meelo inta ruwaaddiisa inta u badan reexaanataya saxiixa dhacay reexaanataya oo ta iyo marka reexaanataya weye taas baa dhacday laakiin san mala abudar riwaayadiisii weeye macnuhuna haddaba xadiidka nasan kii horan idhi kol haddii rasuulka ilaahay ilmihii kaba dhigay inuu kaa yahay manziladaa lehe ama taasuu leeya waa risqigii ilaahayguba arsaaqay ama shaygaa dee dhunkanaya la ursanaya taas oo kale dariiq bay unoqonayaan jubnigi iyo bukligii in halkana jubnigi iyo bukligii nooguma sugneen baabu xamli sayrihi cala alcaatiqi ilmihii yare qaaditaankoodii degta laguma qaadiyay baabkiisii weeye xdثna oo dee taasna xadaثna abوlwalidi qاl xadaثna شhucbaة عan cadiي بni haabiti qaala samictu الbarاءa yquul raأytu النabiya slى الlaهu عalيه waslم rasuulki ilaahay baan arkay wlxaal alxasanu xasan radia الlahu canhu calى caatiqihi degtiisa uu saaran yahay oo degtuu ku siday rasuulki ilaahay oo taas xasan ibnu cali wlxaal huwa yaquul ku qowlayo waana xadiiث bukhaariyo muslim ba ay wariyeen allahuma ilaahayow ini anigu uxibuhu waan jeclahay faaxibahu jeclow oo degtuu ku sidee bal dee wax taa kaba weyn inan uu inantiisu dhashay sidoo kale umaamo la odhanayo isagoo salaad ku jiru haddana dusha ku hayuu degta kuba siduu kolba marka uu rukuucayo sujuudayona dhigaya marka kalena qaadayay waa bal maalan haddaba in rasuulka ilaahi baa lahaa allahuma inii uxibuhu faaxibahu waana fadli weyno uu leeyahay dee bal maalan xasan ibnu caliye bab alwaladu quraة اlcayni kole waa xadiid dheer weeye oo kama gaadhsiina wallah subxana wa taعala alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqirka